iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka dardargelisay beecinta kheyraadka dalka ayaa waxa ay mar kale heshiis cusub la saxiixatay imaaraadka carabta kaas oo u ogolaanaya inay boobaan hantida ummadda soomaaliyeed wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka axmed xasan aadan ayaa saxiixay heshiiskan waxa uuna la galay shirkadda dekedaha abuudubay ee lagu magacaabo abuudubay bortis group heshiiska ayaa dhigaya in shirkadda imaaraatiga ay horumariso dekedaha kalluumaysiga islamarkaana dhisto xarumo iyo saldhigyo kormeer ku sameynaya kalluumaysiga soomaaliya iyo arrimo kale sida ay sheegtay dowladda federaalka heshiiskan ayaa aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed ku tilmaameen inuu yahay dano siyaasadeed oo ay dubay ku doonayso hantida dalka dhulka soomaaliya oo la sheego inuu hodan ku yahay kheyraadka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa dhanka kale hardan xooggan ugu jira dowladaha shisheeye kuwa oo doonaya inay gurtaan dakhliga iyo kheyraadka ku jira gudaha dalka soomaaliya